subax wanaagsan markale dhegeystayaal waxaa dalka maraykanka ku sugan xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac awxoog oo ka tirsan golaha wakiilada somalilan kana mid a mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana mar hore toddobaadkan ka mid ah uu nagu soo booqday adhahdee waxa uu nagu soo booqday stuudiyaha v o eda ee magaalada washington saare ciile nuur ayaa ka wareysatay ugu horreynna weydiisay ujeeddada socdaalkiisa ee dalka maraykanka waad mahadsan tahay saare ciile nuur haddaan kuu soo koobo socdaalkaygani wuxuu taaranaa indhaindhaynta sida ay ku nool yihiin ummadda reer somalilan ama jaaladda reer somalilan ee ku nool dalka maraykanka siday u nool yihiin duruufahooda waxay ku sugan yihiin laba derdergelinta howlaha xisbiga wadani ee mataqaana waddanka u s a oo aan beryahanba ku gaalaa bixinayey socdaal dhammaan gobollada dalka waxaan kaloo aan u imi waddanka inaan ka dhaadhiciyo dowladda maraykanka qadiyadda somalilan waxaan kaloo bixin doonaa waraysiyo uu ka mid yahay kaan laga qaadasa iminka mid kaloo aan siin doono website axaana oo la yihahdo democracy chronicles new york times marka qadiyadda somalilan iyo iibinteedana waan u imi gesta kale aynu nimaadna somalilan iyo arrimaha siyaasadda doorashadii dib bay u dhacday baarlamanka iyo dowladdaba waa loo kordhiyey xukuumaddaani dhahda ee muddadii labada kun iyo toddobiyo iyo tobanka ayaa buuq dheer oo arrintaasi ka dhashay kadib laisla go-aansaday in la qabto doorashadii ilaa hadda ma ku rajo weyn tihiin doorashadu inaan xilligaa mar kale dib uga dhicin oo la qabto aad baan ugu saar waad mahadsan tahay su-aasha aad baan ugu rajo weynahay sababtoo ah waxaanu isa soo marray muran dheer iyo buuq bay arrinkaasi keenay wax badan bay u dhintay sumcaddii somalilan ee lagu yaqaanay doorashooyinka oo aanu hore u qabanay shan doorasho oo afar doorasho ay qabatay dowladdii udub doorashona ay qabatay dowladda kulmiye waad og tahay oo qoraallaanu samaynay hadal buuq maxkamad baa laisla galay heshiis baa dhacay axsaabta ah maxkamad baa xukuntay xukuumaddu sharciga kama weynaa mar dambena waxaa filayaa in doorashadaa aan dib loo dhigi karin ay wakhtigeedi dhacayso ilaa haatan ma jirtaa wada shaqayn xisbiyada iyo komishanka udhaxaysa oo hawlihii marka hore ay doorashada u qabyowday ma la wadaa ma lagu lug taagan yahay oo maalinba qayb ka mida ma la qabtaa si aan dibudhac damba u iman haa commishinku wuxuu si buuxda ay wada shaqeeyaan saddexda xisbi qaran mar kasta oo wax ku soo kordhaan ama ay waxgaran waayaan ama ay doonayaan inay barnaamij fuliyaan xisbiyada qaranka ilaa ay la shiraan tallaabo ma qaadaan ugu dambeynta xildhibaan waxaan jeclaan laha inaan ku weydiiyo arrin la xidhiidha golaha baarlamanka ma moodaa xildhibaanadii golaha baarlamanka ee lasoo doortay labadii kun iyo shantii inay ka gaabiyeen hawlihii ay dadka u hayeen oo danaha xisbiyadaasi iska soo horjeeda uun golaha lagaga shaqeeyo intaasoo keliya maya arrinkaa ay kuguma raacsan sahraay waanu shaqaynaa haddaad gasho websiteka iyaga somaliland house of reps representatives dot com waxaad ka arkaysaa intaanu xeer samaynay intaanu amendment samaynay daily waa la shaqeeyaa xeerar baa la ansixiyaa waad ogtahay oo dastuurka somaliland xagga dambe oo dhan waxaa kaga qoran xeer baa qeexi sidaas daraaddeed xeerarkii qeexay oo dhan waanu samaynay hawl badandhammaantood miyaad wada dhamay maanaan dhamaystirin hawl dheer weeyaan de waa waa waxa weeyaan dastuur dhan oo qodobkii lasoo qaadaba xeer baa qeexi uu ka dambeeya xeerarkaa waanu samaynay waxaa kaloo jirtaa shantii sano ee berigii riyaale uu madaxweyne ahaa ee xisbiga udub uu talada hayay waxa weeyaan shantaas sano maalin walba xisbigii kulmiye iyo xisbiga ucud oo iskaashaday waxay keeni jireen baarlamaanka mooshin mooshinba kama weerar iyo weerar celisun baan hayno berigaasaanu ishaysanay oo aanu shanta sannadood sidaa aad sheegayso aanu ku mashquulnay axsaabta iminka maaha berigaa oo laba ahayd actually halka laga riday xisbiga udub baarlamaanka u ah laakiin iminka lafteeda dadku sidaasay idiin arkaan xildhibaan may dadku mala miidiyaaan u arkaa inaanu shaqayno waa naloo arkaa waa nala og yahay waxaana jirtaa dowladdu iyo baawarku iyo lacagtu way jiitaan xildhibaanada si aad sheegayso xildhibaanadii aniga udubtay lahaa ee mucaaradka ay kulmiye isku ahaayeen ee ucud isku ahaayeen labadaa xisb way jireen weligood markii udub hawadii ka baxay intoodii badnayd baawarkaa jiitay oo waxay isku shubeen kulmiye anigu waxaan taaganahay afkii aan caws aan doog ku cunay caws ku cuni maayo kulmiye waanu iska soo horjeednay iminkana xisbigii bedelay ee mucaaradka isku hayeen ayaan ku jiraa
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac aw xoog oo ku sugan dalkan maraykanka islamarkaana socdaal ku maraya gobollo badan oo dalka maraykanka ka tirsan mar uu nagu soo booqday daartani v o ed ee magaalada washington ayaan waraysigaasi la yeeshay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington